madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku eedeeyey maraykanka inuu isticmaalayo xaaladda yukrein hanaan uu ku cadaadinayo ruushka ee aysan dan ugu jirin washington ayaa la yiri muraadna aysan ka lahayn waxyaabaha danta oo ah wadanka ukrein putin ayaa sheegay in maraykanka uu dhagaha ka furaysto walaaca moscow wuxuuna madaxweynaha ruushka aad uga soo horjeestay qorshe kasta oo ukrein ay ugu biirto neto wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa haddaba waxa uu waraystay arinta ka taagan siyaasadda dalkaasina uu ka waraystay maxamed xasan dable oo falanqeeye ah degan magaalada laster ee cariga u k
cabdixaafid sidaan ogsoonahay cadaadiskaas uu sheegahay putin waa mid saaran maxaa yeelay meesha hadda laysku hayo waa soohdintiisii waana mataqaanaay halka ay yurub doonayaan iyo natoda in ay soo dhigtaan agabka military iyo qalabka military ama gantaalaha lagaga hortegayo weerar kaga imaan karo muxuu ahay xagga ruushka marka ruushka wuxuu dareemayaa runtii cadaadin aad iyo aad u adag haddii ay arinkani iyo waxyaabaha uu codsanayo iyo bandhigyada uu soo bandhigaya uu leeyahay qorshahan security-ga ama nabadgelyada ku dhisan ee aan yani idiin soo jeediyey wax igala qabtaa haddana wuxuu ka muujiyey quus haddii ay taa dhici weyso waxa weeye dowladaha waaweyn sideedaba waxa u dhaqan ah in ay galaan dagaal qabow dagaalka qabowna ficlan wuu socda waxa la filan karo markaa ee tilaabo ee laga filan karo putin inuu sameeyo waxa weeye inuu isagana maraykanka qaybta weliba laatiinka ah ee daris kale ah muxuu ahaay u s ama dowladda maraykanka ah in uu isaguna sida cuba oo kale iyo kuwa kaleba venezuela oo kale uu isaguna geeyo hubkan istraatiijiyadeed ama nuclearka ama kan kale ee caadiga ah ee conventionalka ama loo yaqaano ee caadiga ah ee mataqaanaay dhibaatada ba aan geysan karo waa tahay waxay intii iminka ay xaaladani soo baxday maxmed reer galbeedku waxay sheegayeen inay cadaadis aan hore loo arag oo cunaqabatayn ah ay saari doonaan ruushka horena cunaqabatayna way u saarnayd ruushka iyo weliba saraakiil ka tirsan dowladdaasi waa nooc ma cunaqabatayntan ay ka hadlayaan ee ay ku sheegeen mid saameynteedu ay si deg deg ah wax ugu dhimi karto ruushka ruushka cunaqabatayno badan horey waa loogu hanjabay kuwana wayla saaran yihiin horaa loo saaray waxaa ka mid ahaa in g eight laga saaro xubinnimadeedii waxaa ka mid ah in mataqaanaay waxyaabaha hadda la fili kara inay ku sameeyaan in ay ka cunaqabatayaan xagga dhaqaalaha iyo xagga bunuugta caalamka qaabkay u wada shaqeeyaan ee hanaankan ku dhisan barnaamijkan iyo processka loo yaqaano ama habraaca loo yaqaano switch in ay mataqaanaay ka saaraan waa suuragal in ay maxaaday hay-adda ganacsiga ee caalamiga ee w t o loo yaqaan in ay ka eriyaan waa iyadana waa suuragal si ay mataqaanaay cadaadin oo mataqaanaay u dabco hase yeeshee waxa la isku hayo wuxuu maray ruushka uu arrimahaasi uu oga laabanayo ma aha iyo tillaabooyinka hadda uu damacsan yahay wuxuuna ku dadaali doonaa in uu ku guulaysto in dib looga joogsado dhiiranaantan yurub iyo maxay ahaday gaashambuurta nato ay ku dhiiranayaan in ay kusoo durkaan soohdimihiisa tan kale ee maraykanku sheegay ee ah inuu ruushka ka xidhayra dhaqaaqa dollarka oo la sheegay inay saameyn deg deg ah oo wiiqi doono dhaqaalaha ruushka ay sababto oo ay ka mid tahay inaan bangi ku yaalla ruushka dhexdiisa aan lacag looga dari karin bangi kale bangi kale oo ku yaalla ruushka meel ka baxsanna aan ruushka lacag looga dari karin saameyn weyna ku yeelanaysaa ma laga yaabaa intaasi ay putin ay ku kalifto inuu ka gaabsado duulaan putin uma ekanin arrimahaas u dabci doono sidaa hadda ka muuqato maxaa yeele arrinta aad bay xasaasiyad u leedahay haddaynu dib ugu noqonno waagii dagaalkii qaboobaa xaaladii dhacday markii krusjef uu geeyey muxuu ahay sawaariikhdii cuba uu geeyey laisku dhici gaaray maraykanka qaabkii uu arrinka uga kululaaday waa la yaqaanaa wixii oo kale ayaa hadda ruushka ku socda marka arrimaha arrimo securitygiisa iyo nabadgelyadiisa ayaa halis ku jirta marka waa waa meelaha lama taabtaankeeda sidaa daraaddeed laiskuma waxaa xataa adkaan doontaa in ay nato iyo midowda yurub isku raacaan arrimo mataqaanaa aad u sii saameyn karo ruushka oo ku riixi karo in uu go-aano qallafsan qaato waa tahay adiga oo soo koobaya dad badan oo ka faalooda arrimaha ruushka iyo waxa ka socda dalka ruushka gudihiisa waxa ay leeyihiin siyaasadda gudaha ayaa madaxweyne putin aad ugu leecsan tahay oo yacnihii xiisihii dadku u qabeen ayaa aad u soo yaraabay arrinkana wuxuu doonayaa inuu bulshada ruushka iskaga jeediyo taas maxaad ka leedahay arrinkaasi waa arrin wax ka jiri karo hase yeeshee sida la ogsoon yahay dadka ruushka ah waa dad wadaniyiin ah wax walba oo uu isagu u tusi karo inuu awooddii uu ruushka lahaa uu mataqaanaay awooddii uu ruushka lahaa inuu mataqaanaay awooddii uu ruushka lahaa inuu mataqaanaay marnaba laga gorgortamin waxyaabaha uu taageerada ku helo ilaa weligiina uu ku helaya iyagoo baahan oo dhibaataysan ay waxay jecel yihiin in sharaftooda iyo mataqaanaay karaamadooda ruushka uu maxaahala ahaado mid kor u taagan marka intaana uu runtii aad buu mataqaanaa xariif ugu yahay oo uu ku firfircon yahay arrinkaa marka waa sax macnaha sumcaddiisa iyo iyo sida mataqaanaa loo jecel yahay ayaa sii kobcaysa mar walba oo uu u babac dhigo huwanta nato iyo maxay aheday midowda yuruba
falanqeeyo ka faallooda arrimaha siyaasadda deganna magaalada laster ee dalka britain oo u warramaya wariyaha v o eda cabdixaafid cawl ismaaciil ayuu kaasi ahaa waxaana la yidhaahdaa magaciisa maxamed xasan dable waxaad ka dhagaysanayseen waraysigaasi v o a markana bal